waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
fiidnimadii axadda ee bishan janawari shan iyo labaatankeedii waxaa xaafadda filemington ee magaalada malborn lagu qabtay xaflad ay qabteen urur la yidhaahdo somaali australian business council oo fadhigoodu yahay magaalada malborn ganacsatada noocyadooda kala duwan ee soomaalida victoriya qaar ka midaha ayaa ka soo qayb galay xafladda waxaa iyaguna joogay culimmada waaweyn ee soomaaliyeed mid ka mid ah iyo saxafi cabdisalaam herere oo ah saxafi aad looga yaqaano adduunyada soomaalida ujeeddada ururka shirka waxaa ka mid ahayd sida ay mas-uuliyiintu sheegeen in ganacsatada lagu baraarujiyo sida ay ganacsigooda u horumarin lahaayeen ha noqoto faham buuxa oo u yeeshaan shuruudaha sharciyada xeerarka kale u yaalla ganacsiga iyo iskaashigaba ee warbixintan kooban ayaannu sawir guud idinkaga siinaynaa sidii ay wax u dhaceen ugu horreynna waxaa barnaamijka furay cabdilaahi garfiiq bismillaahi raxmaan raxiim viidnimo wanaagsan dhammaantiin marti sharafta waxgaradka ganacsatada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ku soo dhowaada kulankan muhiimka ah anigoo ku hadlaya magaca somaali australian business council ee loo soo gaabiyo saabco waxaan idinkaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina iyo iyo taageeradiina kasoo qaybgalkiinu wuxuu muujinayaa midnimo wada shaqayn iyo mustaqbal ganacsi aayado qur'aan ah oo xafladda lagu furay kadib waxaa talo iyo waano ganacsiga ku saabsan soo jeediyey sheekh cusmaan yuusuf usuli isagoo oo ku booriyey ganacsatada daacadda iyo runka sheegidda iibka ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad leh oo dad islaam naga dhigay ma aqaan walaalka dad business iskugu yimid iyo midnimo wixii lagu hadli lahaa waxaan isleehay businesska wax ka sheeg laftigiis diintu waxay ka qabta business laftigii waayo qofka muslimka waxaa la yidhahda kulli maqaami maqaal ay dhahan dadka asxaabi balaaqada meel kasta markii la joogo maqaam ay leedahay businesska waxyaabaha dadka midoobi ka mid yahay laftigiis businesska ama tijaarada sideedaba ganacsiga dadka intuu maray waxay u maleeyaan faa'iide adduunyo kale inay leedahay laakiin faa'iide aakhire ayay leedahay sidoo kale axaadiisida nabiga calayhi salaa salaam ka sugnaaday waxay ahayd attaajiru alamiin asaduuq yuxshara yowma alqiyaama maca nabiyiina wasidiiqiin ninka ganacsadaha ah oo aaminka ah oo ammaanada ku fiican oo runta sheegaya waxaa ilaahay la soo saarayaa qiyaamaha ambiyada iyo dadka shuhadada la soo saaraya laakiin sidaad muuqato laba shardi ayaa lagu xiray ninka ganacsadaha marka hore inuu saadiq ahaad rullow ahaado hadduu been ganacsadada uu beenta ay tahay ganacsada way baabi'inaysaa waxaa laga yaabaa shay uu boqol ka soo bixiyey doolar inuu dadka uu sheekeeyo anuu afar boqol igu fadhiya waa kadaab waa beenuu sheegaya walidaalika nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi albaayacaana bilkhiyaar labada oo wax kala gadanayso khiyaaray leeyihiin oo qofka ganacsigiisa saa xuur ah laakiin wuxuu raaciyey wuxuu yidhi in sadaqa wa bayana buurika lama beecahu hadday runta ka sheegaan beeca waxaan faalsa ahayn ama waxaan aan dhicin oo runta ay dadka ugu sheegaan oo yidhi in bayana hadday caddeeyaan wasadaqa ay runna ka sheegaan ilaahay beeca waa u barakaynaya marka camal fiicnaa haysaan wujuhdiinna waa fiican tahay ilahay waxaan ka baryay inaad ilaahay kaga cabsataan tijaarada aad ku jirtaan intaa kadibna aqoon-yahan kana mid oo odayaasha reer victoriya axmed nuur ayaa isna khudbad qaabaysan kaga bogtay sida ganacsiga loogu guulaysan karo marka la isla kaashado hadalkiisiina waxaa ka mid ahaa waxaan arkay isbeddelka dhici kara haddii la helo bulsho isku duuban wada shaqaynaysa markaas ayay fursad u helaysaa inay matalaan ganacsiyadooda xoojiyaan inay matalan ganacsiyadooda xoojiyaan dadkooda tababaraan xiriiro muhiimna muhiim ahna yeeshaan golaha ganacsiyada soomaalida australia saabco waa tillaabo jihadaas saxa loo qaaday ma aha keliya urur ee waa ulajeeddo qasadkeedu yahay inay inay istaageersadaan ganacsatada soomaaliyeed inay shabakad yeeshaan aqoontooda iyo awooddooda isku biiriyaan si ay hore ugu socdaan ujeeddada ujeeddadu waxa weeye inaan ogaanno guusha dhaqaale ee bulshadeennu ma aha mid fursad ku imaanaysa laakiinse waa mid iskaashi ka dhalan doonta waxaan rajaynayaa in saabko ay noqoto asaas markii mustaqbalka jiilasha naga dambeeya ay dib u egaan maanta ay dhihi karaan waa maalintii aanu fahamnay natiijada iskaashi waayahay weli waxaa inoo socdaa dhadhamooyinkii sidii ay xafladdu u dhacday iyo dadkii ka hadlayey waxaa isaguna xafladda joogay weriyo caan ah oo soomaali oo dhan aan odhan karo in ay wada garanayaan magaciisa ama codkiisa maqleen waa cabdisalaan hereri oo inkastoo uu qirtay ama uu ku kaftamay in aanu bayac mushtarka sidaa ugu sii xeel dheerayn haddana ay u suurtooday inuu waxoogaa guubaaba ah ka dhiibta halkaa isaguna haddaynu soomaali nahay laba shay bay adduunyadu inoo qirta mid waa ganacsiga midna waa adkaysiga malaha labada qudhoodu waa isku xidhan yihiinoo qofku haddaanu adkaysi lahayn dee ganacsina ma samayn karaan malaynaya oo weliba haddaanu samir lahaynna kumaba sii jirtaan u malaynayaa ganacsiyada soomaalidu dunidoo dhan bay maanta ku baahsan yihiin ummad ahaanna dee intii hore waxaynu iska habqan bay ahaaya oo dee ninba halta laga helo ayay ahayd laakiin waxaan u malaynayaa stageka in loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabihii lagaga gudbi la'a ama tuuliskii da lagaga bixi la'aana saabkaa ka mid a oo dadku haddaanay dee tala sheergarayn oo arrin aanay lahayn adduunyada waxa ka horraysa dee horta in dadku arrin leeyihin marka horta khayr baan idiin rajaynaya iyo guul anigu dee ganacsi wax badan idinkaga beeran maayee soomaalidu weliba ninkay durayaan awel waxay odhan jireen armakaa warkaasi hadalun buu hayaa marka anuu hadalun baan hayaa dee waan idin salaamaya waa idin hambalyaynaya ugu dambaynna waxaa ii suurtooday in aan dhowr su'aalood weydiiyo cabdi cilmi oo loo garan og yahay cabdiyara kana mid ah mas-uuliyiinta ururka ugu horreynna waxa aan weydiiyey bal inuu inoo soo koobo macnaha iyo ujeeddooyinka ururkan cabdinur waan waa mahadsan tahay ururkan waxaan abuurnay sanad ka hor marka waa sanadkiisii labaad sanad guradii labaad ee shirkiisii baanu maanta qabannay ururkan asaaskiisa iyo bilowgiisu wuxuu ka dhashay fikrad ka timid markii aanu aragnay baahida loo qabay somali business council dadku siiyaa talooyin siiya meesha yani ma garanaysaa ama sharciga ha haato ama opportunitiga ha haato oo sharciga oo ballaaran oo taxation system iyo wages iyo mushaaraadka iyo sharciga mushaaraadka iyo subaranowationka maarata xuquuqda shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ay leeyihiin halkaa dhib badan baa ka timid dad badan baa la dacweeyey arrimahaas marka looyradii iyo meeshii aadi lahayn qaalib ay noqdeen waa lacag badan marka ururkan wuxuu aasaasan yahay inuu hago dadka soomaalida ah oo mid walba qeybta uu leeyahay uu ku hago hadday aqoon tahay iyo training haddii ay tahay sharciga dhinaciisa iyo haddii ay tahay maalgashiga waayo dad badan oo soomaaliya ayaa maalgashan lahaa haddii business fadhiyo oo wanaagsan oo si fiican u shaqaynaya magaranaysa uu jiro abuuran yahay waa garta cabdiyo bal xagga fahamka dadka ganacsatada ah haddii aanu howl yarayno waxaa haddaan tusaale soo qaadano qof dukaan haysta oo ganacsada ah oo ganacsigii soo socdo sannada u shaqaynaya faa'iide hela shaqaalo dhowr qof oo u shaqeeyaan mushaharkooda sida loo siiyo waana qaanaa maxaan idin ka baahanay hadduu idin maxaad samaynaysaan waxa weeye mar haddiiba au leebelkaa soo gaaro isagaaban magaranaysaa ku soo daraynaa konsolka inuu magaranaysa qayb ka noqdo oo uu magaranaysaa guddiga ka noqdo waayo talooyinkiisa iyo siduu u faa'iidey inuu dadka uga faa'iideeyo laakiin faa'iidada ganacsatadu ay ka helayso ururkan inay adeegiisa isticmaasho oo la taaban karo maxay tahay sidii hadalkay waxaa ku jirtay in aan ganacsi galay aanan markaa runtii fikrad ka haysan laakiin uuniga ahayd waxuun samee oo ganacso marka dad badan bay ku dhacdaa taasi oo intii ay waad og tahay dadkeenu dad jecel maaha inay dad u shaqeeyaan inay dad shaqaysta xorriyaddoodu muhiim bay u tahay waxaanu siinaynaa waddada uu qaadayo iyo sida uu ku bilaabayo hadduu waddadaa qaado waxaa hubaalaah ilaahay amarkiis dee maaragtay wixii dhacaya mala ibla-aadan ka weyn laakiin inuu runtii guul weyn gaari karayo kaasina wuxuu ahaa cabdi cilmi cabdiyare oo inoo khatimay barnaamijkii koobnaa ee aannu idinka soo qabannay xafladdaas barnaamijka iyo muuqaaladiiba waxay diyaar goordhow kuugu noqon doonaan barteenna facebooka oo cinwaankeedu yahay s b s somali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali